siaad warka ayagu ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa maanta ka badbaaday weerar bambagacmeeda oo lagu weeraray goob dad isugu soo baxay kula hadlayay magaalada adisababa ee xarunta dalka etoobiya wararka weerarka ayaa dhacay wax yar kadib markii ra-iisul wasaaruhu u dhammeeyey khudbad uu u jeediyey kumanaan qof oo isugu soo baxay fagaaraha meskel bartamaha magaalada adisababa daraasiin qof ayaa weerarkaasi ku dhaawacmay warbixin arrintaasi ku hadlaysa warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa noo diyaarisay waryaheenna saare cabdi axmed qaraxa lala beegsaday isu soo baxa ra-iisul wasaaraha dalka ethoobiya abiy axmed uu kula hadlayay kumanaanka dadka ayaa waxa uu keenay dhaawacyada tobanaandada waxaana mar qura bedelmay goobtii ra-iisul wasaaraha uu ka waday khudbadda daqiiqado ka hor markii qaraxaasi uu dhacay ra-iisul wasaare abiy axmed oo wax yar un ka hor soo gebagabeeyey khudbaddiisa ayaa waxaa laga arkayay shaashadaha caalamka iyadoo qaraxa marka uu dhacay ciidamada amniga ay si deg dega uga saarayaan goobta kadib ra-iisul wasaaraha hadal uu u jeediyey tv-ga ayaa waxa uu ku sheegay inay jiraan dhowr qof oo ku dhimatay qaraxaasi iyo sidoo kaleeto tobanaano dhaawaca inkastoo war qoraala oo dhowaantan laga soo saaray qaraxa kadib xafiiska ra-iisul wasaaraha haddana lagu sheegay inaysan jirin wax ku dhintay qaraxaasi haddaba xaaladda guud ee magaalada adis ababa iyo guud ahaan dalkaasi ayaa wakhtigan la sheegay inay tahay mid degan kadib qaraxaasi markii uu dhacay laakiinse dadka gudaha ayaa waxay u arkaan arrintan mid soo dadejisay iskudayada isbedelada ah ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi ee cusub abiy axmed uu ka wado guud ahaan gobolka gaar ahaana dalkiisa cabdulaahi cabdinuur faarax oo ku sugan magaalada jigjigo wuxuu sheegay in ra-iisul wasaaraha waxqabadkiisa ay malaayiin dad ah la dhacsan yihiin inkastoo ay jiri karaan dad ka soo horjeeda taasina ay tani sabab u tahay xorriyatul qowlkii dimuqraadiyaddii waxa weeye maamulkii furfurnaantii dhaqaalihii siyaasadii amnigii gobolka geeska africa oo aan ahayn etoobiya keliya ahayn aad arkayso etoobiya iyo waxa weye xidhiidhadii diblomaasiga ah ee udhexeeyey wadamadan ay dariska yihiin safka hore kenya iyo soomaaliya iyo jabuuti iyo eritrea sudan oo aa arkayso sida uu isugu xidhay nad waa sahli kara dadka gobolku inuu aada isugu soo dhawaado oo nolosha iyo ganacsiga siyaasadaba uu si fiican isu dhexgalo marka waa qorshe cadowtinimo ma aha cidan hadda barnaamijkan ka dambaysa ee targad garaynaysa mayna ra-iisul wasaare doctor abiy axmed keliya mayna targad garaynine waa dad lidi ku ah nolosha iyo horumarka
ra-iisul wasaare abiy axmed ayaa xafiiska wuxuu qabtay bishii abriil wuxuuna sameeyey isbedelo dalkiisa ka dhacay kuwooda ugu badan ee la xusi kara waxay tahay inuu sii daayey dhammaan suxufiyiintii xirnaa ee dhinaca xorriyatul qoolka loo beegsaday cafinta dadka u ololeeya bulshada ee waddankaasi ku xukunaa muddooyinka dhaadheer mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee ra-iisul wasaaraha uu ku tillaabsaday ayaa la sheegay inuu yahay heshiiskii uu la gaaray eritrea kaasi oo uu iska dhiga tira qaybsanaantii dhinaca xuduudda iyo kala aragti duwanaansha labada dal ee soo taagneed ilaa iyo sanadkii labadii kun iyo labadii isbedelada xawaaraha sare ku socda ayaa profesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo isagu ka faallooda arrimaha geeska afrika waxa uu leeyahay waxa ay soo dadejisay in la beegsado ra-iisul wasaaraha si loo aamusiiyo isbedeladiisan midda ugu horeysa waxa weeyaan heshiiskii badhama macnaha yani eritrea iyo etoobiya ayaa wuxuu ku raacay jamciyadda qurmaanka dhacaysa iyo maxkamadda adduunka go-aanka ay qaaday taas marka waxay keenaysaa marka qabaayilo fara badan oo tigrayaan ah oo degan macnaha gobolka degan weliba ha u badnaado labada qabiil yani oo loo yaqaano yani ebrog iyo arakaha inay raacaan dhinaca eritrea ay raacaan oo marka tigraya ay noqdaan marka dad minority ay noqdaan taa mid weeyaan midda labaad waxa weeyaan wuxuu sameeyey reform buu sameeyey oo macnaha yani hay-adihii dowladda sida yani wargaarsinta oo kale wuxuu sameeyey yani privatize oo ka dhigeen sheerar buu ka galay oo shirka ka siiyey taas waxa waxay keentay marka yani in ragga ayaga ragga ayaga isaga ka horreeyey ee talada hayay macnaha yani in waxyaaba ay ku dhiriwayaan ayuu ku dhiraday maaragtay midda kale waxa weeyaan oo runtii keeni karaysa daamka loo yaqaano regansa dam yani ayuu masar masar kala heshiiyey wuxuuna waafaqay yani heshiiskii masar lala galay xerigii league of nations waktigeedii ayuu waafaqay midda afaraad ee ninka waxa weeyaan militariga wuxuu reserve ku sameeyey gaar ahaan raggii yani ninkii military weyna jalada uu ka qaaday kii security ama intelligence weyna jalada ayuu ka qaaday marka taa waxay keentay marka yani in yani military yani xoogo marka nimanka tigreeg ahaa ee talada hayay ninkan ay surugaan yani xawliga ku socdo maartay ayagoo ku andacoonaya in boqol kun oo qof ay ku dhintay ay ku dhinteen macna badham ay ku dhinteen ra-iisul wasaare abiy axmed oo la hadlayay kumanaanka dadka ayaa waxa uu sheegay in boqolkii sano ee ugu dambeysay naceebka dalkiisa uu dhaawac weyn u geystay wuxuuna intaasi ku daray in isbedelo badan loo baahan yahay etoobiyana ay sare usoo kici doonto iyada oo aas-aaska arrinkaasi uu noqon doono isjecel dhexdooda ah midnimo iyo sidoo kaleeto wax loo dhan yahay haddaba weerarkan loo geystay ra-iisul wasaare abiy maanta maxay u dhimi kartaa isbedeladii siyaasadeed ee degdega ku socday ee uu la soo baxay dhowrkii bilood ee xafiiska uu joogay waa kan mar kale professor cabdiwahaab sheekh cabdisamed haddii ay dhacdo oo micnaha ninkan ku guulaysanaya kacdoonkan imanka socda inuu damiyo weli gaar ahaan nimankan tigreega hadduu micnaha kacdoonka dul damin waayo micnaheeda waxa weye xisbigan micnaha coalitionka isaga hogaamin ayaa burburaya micnaheeda waxa weye ayaga ayaa ayaga ayaa kala tegaya oo marka nimankan waxa weeyaan waxay waxay waxay marka marka ninkan u arkaan in himilooyinkii ay lahaayeen uusan ninkan yani waxba uusan yani uusan waxba ka qabanin marka waxay keenaysaa marka in xisbiga gudihiisa uu kala dadkay keenaysaa mid taa weeyaan midda labaad waxay hadduu ku guulaysto micnaha yani uu caburiyo kacdoonkan uu caburiyo oo nimankan uu qanciyo dad badan oo waxaa jira oo tigrey ah ama dad badan oo waxaa jira amaxaaraha ama orama ah oo ninkan la dhacsanaa jira nidaamka reformka ku socda la dhacsan isla ra-iisul wasaaraha ayaa qaraxa kadib war laga soo saaray xafiiskiisa waxaa lagu sheegay intan uun ay sii dhiiri gelinayso balse aysan waxba u dhimi doonin isbedeladii xafiiska ra-iisul wasaaraha uu waday hogaamiyaasha dalalka reer galbeedka iyo guud ahaanba caalamka ayaa si weyn looga cambaareeyey qaraxaasi markii uu dhacay maanta kadib
aad iyo aad umahadsan tahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inooga diyaarisay qarax maanta ka dhacay magaalada adis ababa meel uu hadal ka jeedinayay ra-iisul wasaaraha cusub ee etoobiya abiy axmed